أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho maamul goboleedka gaaliraaca ah ee puntland ayaa magaalada garowe ee gobolka nugaal ku qabtay xaflada lagu soo dhoweynayo xarig jarka biyo xireenka alnahda ee waddanka itoobiya ruux soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas mucaaradka dowladda xabashada etoobiya ayaa ka soo horjeestay dagaalka abiy axmed uu qorshaynayo inuu ku qaado dalka eritreya kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi ayaa ku soo gebagaboobay degmada buqa qable ee wilaayadaas maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga baay ayaa soo gebagabeeyey tartan cilmiyeed u dhexeeyey dadka waaweyn ee wax ka barta dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan ee degmada buurfulaay fuqarada iyo masaakiinta ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee bakool iyo jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qaybiyey wilaayaadkaas عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay lix iyo tobanka bisha rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho waxaa xog dheeraad ah laga helayaa howlgal qarax ah oo habeenkii xalay ah ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka ridada kaga sugnaayeen isgoyska soos ee degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay afar askari oo murtadiin ah iyadoo laba ka mid ah maleeshiyaadkii weerarka lagu qaaday xaaladooda garaab ay tahay dhanka kale wilaayada shabeellada hoose mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday kulanyo maleeshiyaad murtadiin ah gaar ahaan kuwa baangarafta ee maraykanka uu tababaray qaraxa waxa uu si gaar ah kaga dhacay duleedka deegaanka bariire waxaana maleeshiyaadkaasi lug ah oo ka soo baxay beledogle khasaarka la gaarsiiyey ka mid ah in mid ka mid ah uu dhintay halka dhaawacna la sheegayo inay yihiin laba kale maamul goboleedka gaaliraaca ah ee puntland ayaa magaalada garowe ee gobolka nugaal ku qabtay xaflad lagu soo dhoweynayo xarig jarka biyo xireenka alnahda walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan eegaya maamulka shahaadaladirarka puntland ayaa shalay magaalada garowe ku qabtay xaflad lagu sheegay mid hordhac u ah munaasabadda xarika jarka biyo xireenka itoobiya ay ka hirgelisay webiga niil oo sida la sheegay dahfurkiisa uu ku beegan yahay maalinta beri'a kusimaha xafiiska itoobiya ay ku leedahay magaalada garowe ayaa soo qabanqaabiyey xafladan goobjoogna ka ahaa waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ridada ee puntland kuwaasoo dhammaantood soo dhoweeyey biyoxireenka itoobiya uu muranka badani ka taagan yahay ee alnahda murtad cabdi faarax saciid juxa oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka puntland ayaa si weyn u boogaadiyey mashruuca itoobiya wuxuuna goobta kaga dhawaaqay lacag kun dollar ah oo uu sheegay inuu ku darsanayo mashruuca biyoxireenka itoobiya jenaraal siciid maxamed xirsi oo ku magac dheer siciid deere oo horey usoo noqday taliyaha maleeshiyaadka ridada ee kooxda villa soomaaliya iyo sidoo kale kuwa puntland oo isna madasha ka hadlay ayaa sheegay in walaalkooda koowaad uu yahay itoobiya islamarkaana furitaanka biyoxireenka itoobiya uu la mid yahay mid laga hirgeliyey magaalada garowe marka walaalka koow aan leenahay iska daa puntland ka sogo soomaalina maanta haddii haddii caqli talinayo walaalka koowaad waa etoobiya aan leenahay innaga haddaan reer puntland nahay walaalka sii koowaad koowaad waa etoobiya waa etoobiya wey marka waa dalkaagii marka si gaara waa annaga dhaamka uu noo yahay oo dhaamku waa iyagoo gorow laga sameeya dhaam oo kaleeto ayuu maanta noo yahay dhaanka laga furayo ee ma- maxaanku dhahay weliga ee maxaanku dhahay abay abay hara taano yuu ka rogmadaa weliga abay yuu ka rogmadaa qaarna wuxuu rogmadaa dhanka suudaan oo buur meel meelka buu ku ee, ayuu ku darmadaa qaarna xagga buu usoo rogaa usoo rogmadaa ee, waa waa weliga ee, abay ayuu noqdaa marka biyaha badan hadda commenta ka bixin maayo ma nayl bay ka yimaadaan mise waxay ka tagaan blue nayl blue nayl baa la yihahdaa tani way dheer tahay waxba ku dheeraan maayo laakiin walaalkeen rasmiga cadawadda hadda dadka qaar wadaan waagii bay xasuusnaayeen madaxa- madaxeeda salaase iyo hadallada ka soo yeeray murtadiintan ayaa imaanaya xilli dhanka kale uu magaalada addisababa gaaray madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan sheekh maxamuud halkaasoo ay ka socoto qabanqaabada xafladda daahfurka biyo-xireenka alnahda oo si weyn ay uga soo horjeedaan dalalka masar iyo suudaan mahadsanida waa xasan mucaaradka dowladda xabashida etoobiya ayaa kasoo horjeestay dagaalka abiy axmed uu qorsheynayo inuu ku qaado dalka eritrea warbixintan waxaa eegayaa walaalka khaalid xasan wadanka ethoobiya waxaa looga durbaantumayaa dagaal kama dambeys ah oo dowladda xabashidu ku doonayso inay ku qabsato mid ka mid ah dekadaha ugu muhiimsan ee geeska qaaradda afrika islamarkaana ku taal biyaha badda cas warka ka imaanaya ethoobiya ayaa sheegaya in nidaamka federaaliga abiy axmed uu qafaal iyo ciidameen ka bilaabay ismaamul goboleedyada si la mid ah dagaalkii uu nidaamku u qaaday ismaamulka tigre ee dhaca waqooyiga ayuu bilaabay ciidan urursi iyo kicin bulsho oo guud dhammaan mas-uuliyiinta xisbiga talada haya ee b b ayaa lagu amray inay ciidamo ka ururiyaan gobolada ay ka taliyaan ayna boqolaal kun oo askari ku wareejiyaan taliska guud ee ciidamada xabashida jawaar maxamed oo ah siyaasi caanka ah ethoobiya ayaa bartiisa x ku faafiyey qoraal ugu xog waramayo kulamo qarsoodi ah oo usbuucii lasoo dhaafay ay yeesheen madaxda ismaamulada oromiya iyo soomaali galbeed kuwaas oo ay uga arrinsanayeen isku diyaarinta dagaal weyn oo ay etoobiya ku qabsanayso dekada casaba ilaa wareedo ayaa sheegay in madaxda labada maamul ay ka arrinsadeen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dagaalka casab mas-uuliyiin ka tirsan dowladda xabashida ethoobiya ayaa sheegay in islamarkii la furo biyo-xidheenka alnahda uu bilaaban doono duulaanka magaalada casab sirdoonka dowladda eritrea ayaa isna helay xogo daqiiq ah oo ku saabsan duulaanka uga soo wajahan dhanka abiy axmed kumanaan maleeshiyaad liyu booli soomaali ah ayaa la filayaa in xaabo looga dhigo dagaalka dhex mari doono ethoobiya iyo eritrea waad mahadsantahay khaalid kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga iiraan iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi ayaa kusoo gabagaboobay degmada buqa qable ee wilaayadaasi walaalka cabdiqani maxamed ayaa warbixintan ka diyaariyey umuurtaasi waxa uu ahaa kulan ballaaran oo ay barbar socotay dowro sharci ah una dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo waxgaradka jufada afgaab ee beelweynta baadecadde kaas oo kusoo gabagaboobay degmada buuqa qable ee wilaayadaasi kulanka waxaa looga hadlay arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin horumarinta iyo faafinta dacwada islaamka garab istaagga jihaadka horumarinta deegaanka iyo in cadowga hal meel looga soo wada jeesto gabagabada kulanka waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa oo ay ku midaysnaayeen waxgaradka reer afgaab qodobka koowaad waxgaradka reer afgaab waxay isla qaateen in la dardargeliyo barashada diinta allah ee deegaanka cadi jameeco qodobka labaad waxaan wilaayada islaamiga ah kula ballannay inaan mid u ahaano difaaca kitaabka alleh iyo sunnada nabigeenna suuban calayhi salaatu wasalaam allahu akbar qodobka saddexaad waxaan ku bixinaynaa jihaadka ka socda bariga afrika naf maal iyo maskaxba allahu akbar waxaan si buuxda ugu shaqaynaynaa ilaalinta midnimada iyo isku xirka beesha afgaab intaasi kadib waxaa kulanka kalimaad ka jeediyey waxgaradkii jufada reer afgaab ee kulanka kasoo qayb galay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaan awalan ayaan ilaah ayaan u mahad celinaynaa tabaaraka wa tacaala caafimaad iyo khayr iyo nimcanna siiyey toddobaad in ka badan oo ilaa sagaal maalmood camal ayaan meeshaan ku sugneen gobashaas oo ay fidisay walaayada ee islaamiga ee hiiraan ee si nabad eena danaheenna iyo arrimokeenna aan ugu gudanna annagoo khilaafaadkeennana ku xallinay masaalix diimeed iyo maxaan ku idhaahdaahey waxbarashadeennana intaas ay noo socotay khilaafkiina aan ku xallinay waxaa kaloo meeshaan aan ku midaynaynay si aan ku soo saarno nabadoon ilaa shan bilood gudahood in nabadoon buuxaan ku soo magacaabana maadaama aniga hadda aan si kusima usii shaqaynayo waxbarashada sida deegaanka dhulkeenna inaan quraxsanno ena waa ku tashanay hadday jidid tahay iyo hadday dhismo tahay tacabkeennana inaan ballaarino si aan maxaan ku iraadaa kobcinta dhaqankeenna iyo dhaqaalaheenna xooga aan u soo saarno waxaan u mahad celinaa walaayada gobolka hiiraan si dardargelin leh ama khaymo leh ama khaayale noogu soo dhoweysay deegaankan ama makaanka aan joogno annagoo diin iyo wax badan iyo maxaan ku shaha iyo naqaash oo jiray ilaahi subxaana watacaala ayaa mahad iskale intaasi nabad iyo amni nagu siiyey beesho waxay ka heshiisay waxay jiray khilaafaad waxaana diyaar u nahay naf iyo maal inaan ku garab taagannahay walaayada islaamka gobolka hiiraan beesha afgaab guud ahaan inay tahay beel diimeed aysan noqonin weli macawisliyan aan laga helin shaydaamiin iyo waxyaabaha qaabka daranle iyo maqaadiraadka dadka daba orda aysan ugu yaraayeen weligood soomaalida ay uga hooseeyeen insha allahu tacala waana ku dadaali doonaa insha allah ballankii aan galnay insha allahu tacala ballan hadda kahor ka baxnayna ma jirin hadda kadibna ma ka bixi doona insha allahu tacala ugu dambeyn waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo kulankaa soo xiray ayaa kelimad dardaaran u badneed madasha ka jeediyey reer afgaabow sida walaal hadda hadlaya uu yidhi ama kulligiin baad dhahdeen faqri fuquurta islaamka ka mid a ku aadantihin ilaahay makaanka haddu idinma keniye wilaayada hiiraan meesha ka degan tihiin mashaqe iyo culays iyo dhibaato idinka timid camalka hadda kuma aysan imaan mashquul xitaa maadan mashquulin camalka wilaayadiinina waa idiin ogta waadna ku ammaanan tihiin inta xamlada socotay oo dhibaatada jirta meel daraf aad xigteen xaggiina islaamka lagama soo gelin cawrada islaamkana ma aadan faydin laidinkama soo sheegan ammaan iyo abaalna waad ku leedihiin waxaan rabnaa fadhigan fadhiga ku xiga inaan isweydiinno maalinkii bishii rabiicul awal sanadkii kun afar boqol afartan iyo toddoba iyo kulankan hadda aan maanta fadhina dhexdooda afgaam camalka intee ku biirtay miyaad ka warqabtaan in hebel kow in hebel kow in hebel kow meeqa istishaadii gashay inay soo baxdaan rabnaa ilaahay hadduu idin subxaana watacaala khiyaarey aad baad u mahadsan tihiin duruustii iyo khayrkii la qaatay camal ha loo bedelo shaqo ha loo bedelo qof walba intuu faa'iiday walaalkii ha u faa'iday nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu sheegay balliquu cannii walow aaya war hal aayaba ha noqotee iga gaarsiiya mas-uuliyadana wada saara ducaad ilallaahi aan noqonno wixii aad qaadateen gaarsiiya dadkii aad ka soo tagteen deegaanka aad ka timaadeen cada jamaaca deegaan barwaaq allah ka dhigo deegaan dacwo iyo khayr iyo barwaaq allah ka dhigo barti iyo beertan allah idiin barakeeyo cadowgeenna allaha jebiyo ilaahay idinkii cadowgeenna allaha jebiyo wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa sare u qaaday kulamada ceynkan ah ee ay la qaadanayso waxgaradka iyo hormuudka habeelaha muslimiinta ee degaa wilaayadaasi kuwaas oo ay ka soo baxaan qodobo wax ku ool ah maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga baay ayaa soo gebagabeeyey tartan cilmiyeed u dhexeeyey dadka waaweyn ee wax ka barta dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan ee degmada bulufulay warbixinta warkani waxaa eegaya bashiir muxidiin awo ayman هيا بنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشنف الأسماء wuxuu ahaa tartan xiise badan oo u dhexeeyey dadka waaweyn ee wax ka barta dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan ee degmada buulafulay waxaana kooxaha tartamaya loo qaybiyey afar majmuuco oo kale ah asmaa binta abibakar sawda bintu zamca saynab bintu jaxsh iyo majmuucada kale ee safiya bintu xuyey mid laba majmuuco ayuu loolan adag u dhex maray ugu dambeynna waxaa fiinaalka isugu soo baxay labada majmuuco ee kale ah sawda bintu zamca iyo majmuucada kale ee matalaysay saynab bintu jaxsh waxaana dhex maray tartan xiise badan oo aad u soo jiitay dhammaan daawadayaasha maadaama uu ahaa kama dambayska tartankan agaasinkiisa uu lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay ka hor weydiinta su'aalaha majmuuco kasta waxa ay soo bandhigtay shucuurkeeda iyo qaabka ay ugu diyaarsan yihiin tartanka fiinaalka bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nebiya bacdah haddaan ka hadlaa shucuurkeyga aad iyo aad ayaan u faraxsanahay maadaama ee musaabaqo ay noo jirto waxaan rajaynaynaa guul insha allah hadduu ilaah yidhaahdo macalimiinta iyo maamuladan waa u mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka u saaro camalka khayriga ay wadaan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ugu baryanaa inuu ikhlaas ooga dhigo waxaan rajaynaynaa insha allah guul hadduu ilaahay yidhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu eed eedaan ka faraxsagna ilaahay guula ku rajayaan insha allah
tartankan oo lahaa xamaasad iyo xiiso gelin gaar ah maadaama markan ay guddigu aad u soo adkeeyeen su-aalaha si loo kala saaro labada majmuuco ee tartamaysa sidan ayuu u socday tartanka bismillaah su-aashii saddexaad ee musaabaqada dhanka majmuucatu suudan u noqonaysa su-aashoodii labaad waxay u dhacaysaa sidatan maa macna al iimaan iimaan macnihiisu muxuu yahay waan filayaa su-aashii inaad fahamteen وهتكسب جاب عيلتهم تاني إن شاء الله هيا بنا نعلو في في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشنف الأسماء ويشنف الأسماء bismillaah magacaygu waa sawda xaadi salaad waxaan ka socdaa majmuucatu sawda waxaa la tartamayaa majmuucatu zaynab su-aashan jawaabta haddaa isku day al-iimaanu huwa alictiqaadu bilqalbi waalnudqu billisaani waalcamalu biljawaarix bismillaah su-aalii oo la weydiiyey majmuucatu sawda bintu zamca oo haytii mal iimaan su-aalaas jawaabtiye waa jawaab sax ah saas daraaddeed ma baa ka guulaysideyna laba derajado allahu akbar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo magacaa ileerow nuurto maxamed cali majmuucatu zaynab bintu jahash majmuucatu sawda haddii aan iska day su-aalni weydi jawaabtiye alasad waalfiilu su-aalii oo la weydiiyay majmuucatu zaynab binti jahash su-aalaas jawaabtii waa jawaab sax ah saas daraaddeed ma baa ka guulaysideyna laba derajado allahu akbar
intii ay socdeen su-aal weydiinta ayaa waxaa kelimaad gaara la siinayay kasoo qaybgalayaasha tartanka iyagoo talooyin dhaxalgala u jeedinayay hooyooyinka ka qaybgalaya tartanka iyo kuwa ka maqan intaba waxaan allah subxaana watacaala oga mahadinaynaa mahad aada u ballaaran aan lasoo koobi karin in aan maanta arkayno in haweenkii muslimaadka ay ku tartamayaan aqoontii diintoodii dabcanna aan u jeedno tartanka iyo heerkuu la egyahay iyo su-aalaha laisweydiinay iyo say u kala duwan yihiin iyo say u sheegayaanba horta arrintaa wax ilaah looga mahadyo waaye allah ku mahadsan waana waxay cagsi ku tahay wax ay isku dayaan cadowga inay mujaahidiinta ku dhejiyaan oo ah in gabdhaha muslimaadka ay mujaahidiinta ka hor istaagaan waxbarashada arrintaasay cagsi ku tahay madrasada alfurqaan qeybteeda kibaarka oo tacliimul kibaar ah hadda tartamaysa sida aan la socdo ma- magaca kibaarna waxaad ka dareemaysaa ma aha caruurtii yareereyd hadda wax tartamayo saan ognahayna badanaa dadka markay da' noqdaan ama ay weynaadaan waxay aad maxaa la waxaa aad u dhiba waxbarashada iyo la socodkeeda waxbarashada hadda waa shay aad u dhib badan oo shaydaankan uu dadka ku dhibo maadaama uu aqoonta shaydaanka cagsi ku yahay uu aad uga soo horjeedo aad uu maxaa la yidhahda dadka uga horkeenaa waxbarashada waa shay aad u dhib badan qof waxaad arkaysaa kulool walba uu ku sabri karaa laakiin waxbarasho inuu ku sabro way adagta marka haweenkii muslimaadka oo waxbarasho u soo baxay iyagoo mashaaqishii guriga ay haysato khamiisi jimco fursaddii ay heli lahaayeen maxaa la yidhaahdaa ay waxbarasho soo aadeen waa arrin aad loogu farxo waxaan aad ugu mahad celinayaa idaacadda islaamiga andalus runtii idaacaddu waa macalin marka anigu waxaa leenahay shukran liidaacadda andalus alislaamiya oo runtii maanta kamu ka soo dhalaashay doorkeedii laga rabay inay mujtamaca towjiihisa idaacadda andalus runtii kaalinta ay qaadinaysan kaalin aad u weyn waaye idaacaddeenna waxay ka shaqaynaysaa khayrka iyo wanaagga mujtamaca ay towjiihinaysaa waxaad tihiin almucalim alwaxiid oo codkiisa meel kasta gaarsiini kara shukran jasaakum allahu khayr waxaa lagu wadaa in la abaalmariyo majmuucaadkii kaalmaha hore ku soo baxay tartan cilmiyeedkii sanadkan kunafarboqoltoddobayoafartankii hijiri loo qabtay dadka waaweyn ee wax ka barta dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan ويشنف الأسماء ويشنف الأسماء وردينة تهفو وردينة تهفو لتجدد الإمتاع
fuqarada iyo masaakiinta ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee boqol iyo jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qaybiyey wilaayaadkaasi aynu ku horumarno walaalka marwaan maxmed oo warbixinta jubbada dhexe inoo diyaariyey
mashruucan oo qayb ka ah howlaha sika qaybinta ee uu maktabka diiwaanka sakawaadka ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ka wado degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ayaa la soo gaarsiiyey degmada bu'aale iyo deegaanada ku xeeran ilaa boqol iyo sagaashan qof oo isugu jira fuqara iyo masaakiin ayaa degmada bu'aale iyo deegaanada hoostaga kaga faa'iidaystay mashruucaasi ka qaybinta waxaana dadkaasi la siiyey xoolo isugu jira ari iyo lo tiradoodu gaaraysay siddeed boqol soddon iyo afar neefa idaacadda islaamiga ah ee andalus oo gaatay goobta saka qaybinta ay ka socotay ayaa waraysiyo la yeelatay dadka ka faa'iidaystay mashruucan magacay waa maxamed axmed gama maanta waxaan halkan ku qaadanayaa sako shan neef oo ariyaa la siiyey dadka islaamka ay siiyey alxamdu alshukri waxaa waye islaamka kor allah ka dhigo cadowgiisana allaha jebiyo insha allah sakada sakadeeda kalena annagoo barwaaqo iyo bashoosho barwaaqo ah yaa ilaahay sukan keeno cadowga iyo macaljaajyo si xora kule allaha jabiyo islaamkana allaha guulo insha allah waxaan shan neef oo aricada walaayada islaamkaa siisay gaaraan walaayada bu'aale ee gacanta laga saaray waan faraxsanahay alxamdu alshukri maanta waa maalin aad u khayraysan dadweynahan way faraxsan yihiin marka islaamka allaha guuleeyo cadowgana allaha jabiyo insha allah waa magacii waa cadaan carab xasan laba neefoon loo e insha allah si xaqaa loo bixinayay baasha waanu ku guulaysanoo waa la siiyey marka walaalaha mujaahidiinta kor allah ka dhiga insha allah amiin amiin Arra- ilaahay waxaan ugu ducaynaynaa sanadkaa sanadkiisa ilaahay xoolaha u badiyo xanuunka iyo qaniinka ilaahay uu ka qabto intaasaan ugu ducaynayaa insha allah walaalaha inuu sanadkaan sanadkiisa alnuur ibraahim xasan saka qaybina ka socota taa mujaahidiinta la siinayaa dadka fuqarada ah maxaa lagu siiyey laba qaalin oo lo haye ah ama hadda kuga horreysa ka lagu siiyey misena may hadda igu horeysaa bal ka waran ragga mujaahidiin waxaa ugu ducanaysaa ku sii sakada guul allah siiyo aamiin guul allah siiyo haye gaalada maxaa kuga horreysaa gaalada argax allah guriyo rubci aamiin dhulka allah la gooyo aamiin ah dhulka allah la gooyo sakada laga soo qaaday ee mataqaan maxaa dhileed ilaahay maalkooda ha u barakeeyo kuwa la siina ilaahay ha u barakeeyo maxamed geedi cali anuu safar baan ahaa marka waxa weeye xarakada al-shabaab meeshay joogto waxaan ahayn oo waxaan ka jiray haba yartay ma jirto geeska afrika o dhan mayna ka jirin dadka sakada ma bixiyo meel aan shabaab joogin oon xarakada al-shabaab masaajidu joogin wax sakoo laga bixiyaa ma jirto maanta maxaa lagu siiyey maanta waxaa la siiyey waxda sinay talaata arbaca khamsa shan ariya ah marka waan u mahad celinaya xarakada al-shabaab insha allah waxaan leeyahay jazaakalla khayran xukunkiinu ha faafo geeska afrika o dhan ba ha gaadhaan leenahay waan gar meesha joogtay saa ma laga arkay may lagama yaqaan waxa gaaba haye hoka waan gar Shikshaka ka Ma- ma laga garanay marka waxaan ma ma yaqaan haye ma yaqaan waan gar waa meesha xarka joogta laga yaqaan meesha xarakada joogta laga Ah, sharciga iyo tawxiidda meel laga dhaqmo halkan aa jidha waan gar meel kale oo laga dhaqmo ma jirto marka insha allah waan ducaynaynaa haye insha allah haye laba magacaygii waxaa la yidhaha khaliif duubanaa la yidhaha magaalada bu'aalaan joogaa xoolaa lii siiye xoolihii masaakiinta la siinaya oo sakaawaadkaa lii siiye waana u baahnaa walaayada islaamka kor allaha ka dhigo gaaladana allaha jibiyo waxaa lii siiye shan neef oo ari ah maxaa kuu qorshaysan arigaas inaad ku qabsatid waxaan inin dhaqaaleey oo sakadaan iskiga bixiyaan rabaa oon yacni maaragtay baadiya aan oola guuraan rabaa walaayada islaamka ilaahay waxaan aga baryayaa wax alla wixii gaalada kor imaada cagta inay mariyaan wabilaahi towfiiq degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxay ka mid tahay degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ee sida weyn dadka fuqarada iyo masaakiinta ay isugu jira uga faa'iidaysteen howlaha sika qaybinta ah ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri sidoo kale sida deegaano ka mid ah wilaayada bokol looga qaybiyey sakada xoolaha nool waxaa warbixintan ka diyaariyey mar kale cabdiqani maxamed maktabka sakada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa saacadihii lasoo dhaafay lixdan qoys oo fuqaro iyo masaakiin isugu jira sakada xoolaha nool ugu qeybiyey deegaanka yowkoyow ee maamulka islaamiga ah ee degmada xudur fagaare ku yaala deegaanka ayaa laga qeybiyey boqolaal neef oo ari ah kuwaas oo si weyn ay kaga faa'iidaysteen dadkii loogu talagalay aliyow isaa aliyow dhiere may waha geeke may roogne intii mujaahidiinta aragdeeda irin zakawaad eh lakateelay lan welba aragdeeda intii tuuladan tii haniigwejahan dhon aragdeeda irin leenteeli aragdeeda minshan wenay lisi ya geeke eed farasana ilaahee kamahasan aragdeeda mujaahidiinta ayaa khayr allisi ayaa aragdeeda yaa kamahadyaana ilaahay guulsan sii
magacay david kule laro waa farboorada magacaa alxamdulilah ilaahay ka mahadhe maalinta walajaajiinta shagnaa furinaya isiin ilaahay ka mahadsan alxamdulilah naxariis ilaahay weynaha muslimiinta garabta guuda saar haa magacay deen murow seena leere miilaan kuqooy hooguri ilaahay kijinaya wuukooy yaca yakoy ilaahay maadle harakada al-shabaab iyo waliisiiday hoolashanne firinyahe mahaddi ilaahay iskule iyo iskule warkaysaasu walaagay heli insha allahu weli fare kama qodna waxaa maalmaha soo socdaa degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada bakool lagu wadaa in laga qeybiyo xoolaha sakada ee sanadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilgan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu